waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin salaada ayaa laga maqlayay sameecadaha wadooyinka xaafadda lakemba ee galbeedka sydney iyadoo saaka ay ahayd ciidulfitri ku dhowaad afartan kun ayaa isugu soo baxay masaajidka lakemba iyadoo markuu masaajidku qaadi waayey ay dadku ku tukanayeen wadooyinka ku dhowdhow madaxa ururka muslimiinta labaniiska samiir dandan ayaa dadka salaada isugu yimid u sheegay inuu ka walaacsan yahay kooxaha dhinaca midig ee austreeliya ku soo badanaya kadib natiijadii doorashadii la qabtay sabtidii si ku filan uma qeexi karo sida aan uga xumahay inaannu aragno shakhsiyaad nacayb iyo cunsuriyad wada oo doorashadan awood ku yeeshay waana wax laga xumaado in si qalada loo turjumo loona fahmay islaamka iyo in si toosa oo loo aflagaadeeyo muslimiinta iyo dad kale laga ogolaado in si babliga looga hadlo yaynaan indhaha ka qarsan cunsuriyadda iyo ajanabi nacaybka noocaas oo kale ah boosna kuma laha bulshada kala dhaqanka duwan ee austreeliya pauline hanson oo loo soo doortay sanadka ayaa waxaa cambaareeyey kooxa muslimiina guddoomiyaha guddiga la dagaalanka midab kala sooca dor tim sod bomerson iyo xildhibaanad cusub oo leybarka oo laga soo doorto kursiga burton lindi berni waxay dhammaantood qeexeen inay kala qaybsanaan ku abuurayso bulshada hogaamiyaha xisbiga one nation ayaa ku baaqday in guddi qaran loo saaro islaamka iyo in sidoo kale la mamnuuco niqaabka ay haweenka muslimiinta xirtaan sidoo kale waxay doonaysaa in la mamnuuco shahaadooyinka xalaasha ee la siiyo goobaha xalaasha lagu gado premierka new south wales mike bed ayaa ka mid ahaa dadka ka soo qaybgalay ciidda lagu qabtay saaka lakemba isagoo uu weheliyo hogaamiyaha mucaaradka new south wales luke foley iyo xildhibaanka federaalka tony berg mer bed ayaa dadka ciidda kasoo qaybgalay u sheegay in dhaleecayn la dhaleeceeyo islaamka ama cid kaleba aan la aqbali doonin meeshaan ku aragno dulqaad la'aan waa inaan ugu jawaabno dulqaad waa inaan siday tahay u sheegno laakiin waa inaan xasuusanno in dariiqa ugu adag ee lagula dagaalami karo inuu yahay inaannu isu nimaadno oo midowno master borg ayaa isna sheegay in waqti adag uu ku soo fool leeyahay bulshooyinka muslimiinta waxaa jiri doona lixda sane ee soo socota dad isku dayaya inay nacayb ku jawaabaan waxaa jiri doona dad isku dayaya in austreeliya aysan noqon dal dhaqamo kala duwan oo qurux badan austreliyada casriga waa austreeliya dhaqamo kala duwan leh dhaqamada kala duwanna waa wax aan xoogga ku leenahay waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali